إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada dowladda xabashada ethoobiya iyo kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin deegaan hoostaga magaalada baydhabo in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo kala duwan oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose taliska africom ayaa qiray in diyaarad militari ay uga burburtay koonfurta soomaaliya ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa dad shacaba ku laayay degmada xudur ee gobolka bakool kanaalka alkataib al akbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan qaybta shanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka yowkoyow ee walayada islaamiga ah ee bakool xukuumadda dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday inaysan mar dambe qaban doonin doorasho dadban قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada dowladda xabashada ethoobiya iyo kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka baay rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar toosa ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ay ka samaysteen deegaanka owdinle ee hoostaga magaalada baydhabo isla owdinle waxaa lagu weeraray saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ee halkaa xabashada ku weheshada welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo kala duwan oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariye cumar
xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro qaraxyo ah oo saacadihii lasoo dhaafay deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose lagula beegsaday ciidamada yugandha ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka weeraradan qaraxyada ah ee ka dhacay gobolka shabeellaha hoose islamarkaana lagu naafeeyey ciidamada yugandha ayaa waxaa lala beegsaday kolanyo ka tirsan askarta yugandha qaraxyadan ayaa waxa ay si gaar ah kaga dhaceen deegaanka lambar lixdan ee ka tirsan shabeellaha hoose waxaana inta la xaqiijiyey dhimasho iyo dhaawac ku noqday lix askari oo ka tirsan shisheeyaha yugandha sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada madaafiicda waxa ay tiro madaafiic ah ku asqeeyeen xere ay ku sugnaayeen askarta yugandha madaafiicdan ayaa lagu garaacay xerada ciidamada yugandha ay ku leeyihiin deegaanka burcolow ee hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaana la soo warinayaa inay gudaha u galeen xerada dhinaca kale tafaasiilo dheeraad ayaa laga helayaa qaraxyo maalin ka hore ciidamada yugandha lagula beegsaday deegaanka laanta buure ee isla gobolka shabeellaha hoose waxaa qaraxyadaasi askarta yugandha looga gubay gaari taw ah oo qayba ka ahaa kolonyada iyadoona ay ku dhinteen ugu yaraan shan askari gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mid ah gobollada ay ka dhacaan weerarada ugu badan ay fuliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ciidamada shisheeye ee yugandha mar weliba ay isku dayaan inay ku safraan qaybo ka mid ah gobolka ay la kulmaan weeraro toos ah iyo silsilado qaraxyaha kuwaas oo khasaarooyin isugu jira naf iyo maalba ay ka dhaxlaan askarta yugandha taliska africom ayaa qiray in diyaarad militari ay uga burburtay koonfurta soomaaliya maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya war qoraale oo ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ayaa lagu xaqiijiyey in diyaarad nooca dagaalka uga burburtay qaybo ka mid a koonfurta soomaaliya qoraalka ayaa lagu baahiyey bartekis hore la odhan jiray twitterka ee africom ayaa lagu sheegay in diyaarad nooceeda uu yahay m q c uga burburtay qaybo ka mid a koonfurta soomaaliya labaiyo toban iyo afartan duurnimo shantii bisha noofembar ee laba kun afar iyo labaatanka africom ayaa sheegtay in baaritaano horudhaaca oo ay samaysay ay muujinayaan in burburka diyaaradda aan ay ku imaan gantaalo dhulka laga soo turay sidaas oo ay tahayna ay weli ay wadaan baaritaano dheeraad ah natiijada ka soo baxdan ay warbaahinta la wadaagi doonaan sida lagu sheegay warka ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika dhowaan ay aheyd markii deegaanka fariisoole ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya ay ku soo dhacday diyaarad nooca duqaymaha fulyo ah oo ay gantaalo ku rakban yihiin waxaana dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xaqiijiyeen in diyaaraddu ay leedahay dowladda maraykanka dowladda maraykanka ayaa duulaan qaawan waxay ku joogtaa dalka soomaaliya diyaaradaheeda gantaalada sida ayaana duqaymo aan loo meeldiyen ka fulyaa deegaanada nabdoon ee dadka shacabka ay degan yihiin taas oo marar badan keentay inay ku dhintaan dad shacab ah oon waxba galabsan kuwaas oo ay ku shaabadeeyaan inay ka tirsan yihiin waxa ay ugu yeeraan argixisada oo ay ula jeedaan islaamka iyo ehelkiisa marar badan diyaaradahan cidna kaxeynee loo yaqaano daroonka oo ay leedahay dowladda maraykanka ayaa waxaa gacanta ku dhigay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa dad shacaba ku laayay degmada xudur ee gobolka bakool faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali
saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada xudur ee gobolka bakool ka dhacay dilal ay askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ka geysteen degmadaasi dilka dadkan shacabka oo ay tiradoodu ahayd afar ruux ayaa yimid kadib markii ciidamada maamulka ay si xaqdaro ah ku xireen dad rayid ah taas oo sababtay in odayaal iyo eheladii dadka ay tagaan halkii lagu xiray dadkooda tani ayaana keentay in ciidamada ay rasaas ooda kaga qaadaan dadka shacabka ah dadka ay ciidanka dileen ayaa waxaa ka mid ah oday dhaqameed caan ka ahaa degmada xudur waxaana rasaasta sidoo kale ku dhintay sarkaal ka tirsan maamulkaas halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan toban ruux oo shacab ah arrimahan ayaa imaanaya kadib markii madaxweynaha maamulka la baxay koonfur galbeed cabdicasiis xasan laftagareyn uu kala diray maamulkii degmada iyo golaha deegaanka waxayna ku eedeeyeen inuu rabo in xudur u keensado dad isaga ka amar qaata xudur ayaa iminka waxaa ka jira mawjado siyaasadeed oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maamulka ka jira halkaasi kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan qaybta shanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee kun afar boqol afartan iyo lix hijiriyada oo laga qaybiyey deegaanka yowkoyow ee walaayada islaamiga ah ee bakool warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
kanaalka wararka alkataayib ayaa bahiyey qaybta shanaad ee muuqaalada taxanaha ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadir saddex daqiiqiyo sikimo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha loogu qaybiyey deegaanka yowkooyow ee wilaaya islaami ah bakool filimkan ayaa kasoo muuqanaya xoolo aad u fara badan oo uu maktabka diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo fuqarada iyo masaakiinta deegaankan kuwaasi oo isugu jira geel iyo ari ugu horeen waxaa muuqaalka lagu arkayaa dadkii nasiib ku yeeshay inay helaan geela waxayna ka hadleen shucuurkooda farxadeed ee ku aadan sekada la siiyey iyagoon u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay xoolaha maylabeen magaaye cabdiraxmaan cabdi ibraahim mursal neef geela yalla oo sii manaha zakawaadki gurba'a yaa laysi insha allahu ilaahay kama hadsan muslimiintii zakida hambati dadkumud ahaay neefkasa ilaahay unkuna siibi mujaahidiinta meenka do'aayay ini garanteed guul alle ka dhake gaaladaa la jibi bismillaahi anoo sheekh cabdullaahi sheekh alufleeraw alxamdulilah geeka zakaadii ilaahay waajibey ini dadkana laaku qaado hatana masaakinta dhakanagu siyeysafa ninqiibi ilaahay sheegana ninqiibi yahay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan sumabacdiya mujaahidiinta ayaa ka mahadsan ilaahay galantiyo korkaweela ana nasiib mahayan dhaway gaal alxamdulilaahi ilaahay dadkii dhiigini barakaay dhankii laku qaadan alle barakaay ilaahay ba subxaana wa tacaala khuduu min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim eri insha allahu gaalahay dhaway mujaahidiinta alxamdulilaahi eeda aan ka mahadsanyin wabilahi towfiiq salaamu calaykum waraxmatullah markan qaar ka mida dadkii nasiib ku yeeshay inay helaan ariga ayaa iyaguna shucuurkoo farxadeed ka hadlay iyagoona sila mid ah ugu mahad celiyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay xoolaha sakada magaaga idow maalin alaygu dawliila ere geeka miilnag maayna ninka qiibiyay olay zekadii mujaahidiinta ciidamada mujaahidiinta ninka qiibiyan miilnag may baa la eesiyay baa shan neef oo irin ah way baan ka mahad eliyey mujaahidiinta ini galantiyo koraata gaalada ashaadulla dirirka ini hoos yaalan ilaahay taasaa ku barye muuqaaladan ayaa ah kuwa taxana ah waxaan horey loo baahiyey afar muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sakada kuwaasi oo laga sameeyey deegaanadii degmooyinka dhaca wilaayaadka jubbada hoose iyo bakool
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan xukuumadda ah dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday inaysan doorasho dadban mar dambe qaban doonin dadka rajada qabana ah ay meel iska dhigaan tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xamse cabdi barre oo dhowaan ka hadlayey meel fagaare ah oo ay joogaan dad badan ayaa isagoo u duurxulaya xubnaha iyaga ka tirsan ee doonaya doorashada dadban oo ay ugu horeeyaan axmed madoobe iyo saciid deni sheegay in aan rajo laga qabin inay doorasho dadban ay dib u qabtaan wuxuu intaas ku daray inay horay doorashooyinkii u dhacay ay isku laayeen islamarkaana uu halis weyn galay jiritaanka dowladda federaalka waa kan xamse oo ka waramaya arrintaas
annaga ma qarinayno been kama sheegayno runtaan sheegaynaa way noo caddahay waan ku shaqaynaynaa teendha dambe soomaali layskuma dooranayo walaalkii raba inay wixii hore iyo teendhadii iyo noocii inaan ku sii soconno waaga dhoweyd ee aan fogeynba halistaan gallay waa ogeyd inay xabadi dhacday baad ogeyd in dil dhacay baad ogeyd in diley dhacay baad ogeyd in qarankani halis galay aad ogeyd marka ciddii wax ka rabta meesha ah ee wax ka qordinaysa ama u lugjiidaysa waxaan leeyahay rajo lagama qabo
inta badan xubnaha kala duwan ee ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa marar badan dhacday inuu dhex maro dagaal gacan ku hadal ah gaar ahaan xilliyada ay ku kulmayaan goobaha ay shirarka ku qabanayaan isjijiid xooggan ayaa laga dareemayaa guud ahaan dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud mucaaradka ayaa sheegay inay xoojinayaan sidii ay meesha uga saari lahaayeen xasan sheekh
warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa